waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan ibraahina warqad dheerana hayo oo horteeda taallamaan ku bilaabaa mise bal ishaana sii mariye dhinacagaad adiga le waay adiga le waaye haddaad tiri xilbaad isaarto waataan ku bilaabo waxay ka timid awoowe axmed aadan jaamac oo loo yaqaano qorane iyo ayeeyo sahro cabdulle salaaf iyo hooyo yaasmiin axmed qorane iyo caruurteeda hooye samsam axmed qorane iyo caruurteeda hooye khatro axmed qorane iyo caruurteeda hooye faadime axmed qorane maxamed axmed qorane mahad axmed qorane abti cawke cali iyo dhammaan reer jaamac firin cabdikariin jaamac iyo caruurtiisa cabdifataax jaamac iyo caruurtiisa maxamuud xaaji cumar iyo xaaskiisa muxiyadiin xaaji cumar maxamed xaaji cumar sahre xaaji cumar maxamed cabdulaahi cabdi aad bay warqadan ibraahim oo dadka ku qoran u fara badanya hasoo ahaatee bal maadaama aan xoogaa isla maanta bal shah kulna waad soo cabtay enerjiga hore uga faa'iideeyo xaawo jaamac cabdi iyo khatro jaamac cabdi iyo dahabo jaamac cabdi iyo maryan jaamac cabdi iyo faadumo jaamac cabdi iyo dhammaana reer cabdi war jecel baa la yiri waa tahay yaan war jeclayn ibraahimo annagaaba ka qudano mishaarna ku qaadane iyo maxamed faarax gurey iyo xaaskiisa iyo maxamuud faarax gurey iyo xaaskiisa cabdulqaadir faarax gurey iyo xaaskiisa iyo maxamuud faarax samatar iyo xaaskiisa cabdi faarax samatar xaawo faarax samatar iyo seegeeda deeqo faarax samatar iyo seegeeda khadar cumar samatar iyo xaaskiisa hure cumar samatar iyo xaaskiisa iyo dhammaana reer samatar aw axmed adeer muxyadiin ileeye maxamed nayl cabdiweli maxamed aadan waxa uu ku magac dheer yahay ducaale hadal wanaaje iyo cabdixakiin nuur khaliif iyo xaawo siciid fool jaawe iyo deeqa suudi tirabe iyo maxamed xirsi juxle baa la yidhi asxaabka halkan ugu dambaysa waxaay kala yihiin daa-uud maxamed faarax iyo cabdiqani xaashi axmed iyo jaamac maxamed guuleed iyo farxiye jaamac salaad iyo khatro jaamac salaad iyo dhammaan reer jaamac salaad waa tahay waxay dhammaantood kala joogaan soomaaliya iyo ethoobiya gaar ahaan baa layidhi kililka shanaad maraykanka yurub iyo meelo kaleoo dunida ka mid a waxaanay tahaniyad aroos u dirayaan cali faarax samatar iyo marwadiisa kowsar baa layidhi cabdulqaadir jaamac oo arooskoodu ka dhacay magaalada garowe taariikhdu markay ahayd afar iyo tobankii bishan aan ku jirnay january sanadkan laba kun shan iyo tobanka maalin khamiisa bay ahayd baa layidhi waxaana leenahay bay idhahdeen noqda kuwa isku waara bashbash iyo barwaaqo ibraahimna warqadan aad bay u dheereed waa shan waraaq oo laysku soo duuduubay markaa waan ka dabaasho toddobaadkan laakiin haddii la iisoo celiyo tabartii tanay ku dhamaataan le waa tahay dhambaalkanna waxa uu ku bilowda marka ugu horreysa waa salaamatiin daadiyaasha barnaamijka hambalyada heesaha daanduraya caasho waanu idinka guddoonay waxaa kalena hay yidhaahdeen daa'uud maxamed cabdulaahi iyo cabshiro maxamed yare iyo waxay yidhaahdeen saleymaan maxamed yare iyo mursal maxamed yare iyo marin maxamed yare iyo cabdiraxmaan maxamed sheekh iyo axmed maxamed sheekh iyo ibraahim maxamed sheekh iyo yuusuf maxamed sheekh axmed ibraahim degale iyo ayuub cabdulaahi maxamed iyo waxay yidhahdeen abshir ibraahim cali iyo salaad maxamed isxaaq ibraahim maxamed isxaaq iyo xaawaluul maxamed isxaaq iyo sawda maxamed isxaaq iyo shariifo maxamed isxaaq iyo waxay yidhahdeen awowe maxamed isxaaq dhammaan dadkaasina waxa ay kala joogaan puntland koonfurta soomaaliya waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laaba ay u diraan aabe cali maxamed yare iyo waxay yidhahdeen hooyo aamina maxamed isxaaq oo wiil uu ugu dhashay bay yidhahdeen magaalada baydhabo gobolka baay waxaana wiilkaas loo bixi yidhahdeen cabdulaahi cali maxamed yare ducaduna waa xaggiina cabdulaahi yare soo barbaara ayaan ku leenahay aniguna amiin ayaan raacinaya bal heesaan ku nasan ibraahim anigu shan waraaqoo laysku xirxiray mid ka dhigay markaa balan aan garanasano dadkoo dhani hawariyeen dareenkaygu inuu yahay naftu kay la duubnayd he dirin inaan la jiifsada darmuhu way badan yihiin ibraahim oo ma kuwan waa casriga tii hamis waa caawiga laga samaynayey oo dhulka la dhigayey ee la falkin jiray oo la falkinayey oo aan joodari lahayn oo aan barkin lahayn oo aan dhiisoolo lahayn waa ta ayaa ku luqay heesta waa fanaandii katro daahir
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
dadkoo dhani haweriyeen haweriyeen dadkao dhan adaa kow ka ibraahim oo wariyan oo ahay maxaa warinaysaa naftu kay la duubnayd berinaan la seexdo sariirahan oo waaweyn oo caasha moolymaritaan rabaa iyo calaashaan waxaa la leeyahay darinta waxa ugu jaban ee qoyska jacaylka uu runta ah isticmaali waayo karo oo
waa tahay khatar aad bay umahadsan tahay fariin fiicanna way noo dirtay marka waa inta ay hawshaasi sugaysay u taallo ibraahimo warqadda waxay ka timid waxaa halkan hambaliyo wacan ka diraysa baa la yidhi hooye maryamo daa-uud yiri iyo carruurteeda oo kale ah ayaan cabdi maxamed iyo odageeda iyo carruurteeda shukri cabdi maxamed iyo odageeda iyo carruurteeda iyo maxamed cabdi maxamed iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo maxamuud cabdi maxamed iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa waxaa kaloo ku jira xasan cabdi maxamed hooda cabdi maxamed nadiire cabdi maxamed dhammaan baa la yidhi ilma cabdi fahfahale waxay hambaliyo wacan u dirayaan baa la yidhi xidiga iyo xidigta kale ah mustafa cabdi maxamed iyo marwadiisa warda fu'aad xasan waa gartay ducada waa xaggiina baa la yidhi marka mustafa cabdi maxamed iyo marwadiisa warda fu'aad xasan ma hadday aqal galeen ma hadday ismehersadeen ma ubad waa u dhashay laakiin waxaa warqadda qaybta kore kaga qoran hambalyo meher wacan so marka waxaan u qaadanaynaa in uu ay ismehersadeen marka waxaan u rajaynaynaa meher wacan aqalgal soo degdegana waan u rajaynaynaa waa hagaag dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray abukaate cabdiraxmaan xaaji gacal iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo doctor cabdicasiis xaaji gacal iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo cubayd xaaji gacal xaaskiisa iyo carruurtiisa cabdiqani xaaji gacal xaaskiisa sulaakha cumar aadan iyo carruurtooda iyo cabdisataar xaaji gacal iyo xaaskiisa faadumo yuusuf iyo wiilkooda xasan xaaji gacal dhammaan dadkaasina waxa ay kala joogaan dunida dacaladeeda waxayna taaniyad iyo bogaadinba u dirayaan xuseen sulaymaan cabdulaahi iyo aanisa abukar heraabe oo dhowaan meherkooda uu ka dhacay edmonton dalka canada waxaana ay leeyihiin meherkina inuu guur qarqabeed in horseedo ayaana eebada kaga barinaya nolol raaxa badan caasho heesta xigta noo soo qabo waa tahay waxaan soo qabanayaa codka macaan ee fanaanka kaskay iyo heesta ambiyo
nafta armida hogaamiso waxa uurka gube waa aamuske nafta armida hogaamiso waxa uurka gube waa aamuske ma adkaysiba qofan looga dhigay intiyo hobdiyo ololaha jacay ma adkaysiba qofkan looga dhigan intiyo hobdiyo ololaha jacay ma wabadaaba qadaybaxiyo taanigayay ma wabadaaba qadaybaxiyo tanigayay ambiyalaal alfiyo kujar ku-aanta ubax ku sidee ubax ku sidee ilbiisaniyo bayo xare egan laha qalbi omanba kugul lahay ma wadadaaban qadayrbaxyo taanigayay ambiwalaal alfiyo kujarna ku-aanta wax ku sidee wax ku sidee qalbisaniyo fayo xareen fastaysanba sidoo malin qaba nafastaysanba sidoo malin qaba nafastaysanba sidoo malin qaba nafastaysanba sidoo malin qaba ambad baanaho awadaan ambad baanaho awadaan lumayo lumayo ambad baan awadan ambad baan awadan lumayo ma qorkiyo arkayda dadka kulaahay noocan ma urkiyo arkayda dadka kulaayocan ambiya ambiya ambiya ambiya ma qurxiyo arkayda dadka kulaahay noocan ma qurxiyo arkayda dadka kulaahay noocan ambiya ambiya ambiya ambiya dulug balahay ubadkiisa ma ma iluusan tahay dulug balahay ubadkiisa ma ma iluusan tahay dulug balahay ubadkiisa ma ma iluusan tahay dulug balahay ubadkiisa ma ma iluusan tahay
ambiyaay walaalay alif iyo kun jeer naf ku aamintaa oo wax kuu sideeya qalbkii ooma baa kuu ololeeya hay ambiyo hay muxuu rabaa markaa qalbigu qalbigu wuxuu rabaa in in olkaa biyo lagu shubo biyo qabow oo baraf la siiyo haddii xataa biyo kulul lagu shubo waxaa la dhahaa si walba ay u kulul yihiin biyuhu dabka way bakteeyaan Ay.
marka biyo un ku shub noocii doonaan ha anagana ahaado.
soomaalida markaa fiirsa maaragtay mucalifiinta heesaa sameeya Ah, yacni sida ay heesaa u sameeyaan markaad fiirso Mm.
jacaylkii miis kusoo saarayaan
markaasaad gacantan ku qabsanaysaa Waa siday kula tahay ibrahim Haye, Warqadan- adigu waxaas kuma jirtid miya warqadan waxay ka timid ibrahim hoolaas laysma weydiiyo warqadan aan soo qabanayo waxay ka timid hooyo xabiibo cadaawe iyo caruurteeda cali xaaji gacal qamar xaaji gacal iyo odaygeeda iyo caruurtooda baa la yiri iyo maxamed cali falaax iyo xaaskiisa safiyo dhegey iyo caruurtooda nuurto xaajiye barow iyo caruurteeda iyo tamaam xasan saney iyo odaygeeda iyo wiilkooda iyo sidoo kale farxiyo aadan xaajiye barow wiish odaygeeda iyo caruurtooda xasan wiish iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo dhammaan baa layidhi reer maxamed cali islaweyn dadkani waxay kala joogaan meelo kala duwan waxaanay tahniyad iyo bogaadinba u dirayaan xuseen sulaymaan cabdulaahi iyo anise abuukar hiraabe oo dhowaan meherkoodu ka dhacay magaalada edmonton ee dalka canada ducada waxaa la yidhi soo horgufa reer v o a marka reer v o a marka laleeyahay ibraahino inagu baa wakiil ka ah ila annaga hadda barnaamijkii jabinayna oo wakiilka markaa xil culus baa ku saaran gaar ahaan adiga dhammaan shaqada v o a na waa nagula jiraan kulley reer v o a mar hadii laleeyahay reer v o a mar haddii la yidhi mas-uuliyaddii marka annagaa qaadayna waxaan leenahay meerkaas allah ka dhigo mid aad kala kulantaan nolol raaxa leh oo idin horseeda guur qeyr qaba bashbash iyo barwaaqo wiil iyo caano gabar iyo caano waata maadaama soo horgufa la yidhi aniguna aamiin aamiin aamiintaasaan qorayaa aamiin allah aqbalo aamiin allah aqbalo dhambaalkan caasho wuxuu naga soo gaaray hooyo dahabe cilmi diini iyo awoowe cabdiqaadir cilmi diini iyo waxay yidhahdeen hooyo baar guuleed iyo aabe aadan macalin axmed iyo xaawo aadan dhangad iyo faadumo aadan dhangad iyo deeqo aadan dhangad iyo maxamed aadan axmed iyo xaaskiisa iyo cabdi aadan axmed iyo xaaskiisa iyo axmed aadan axmed iyo xaaskiisa iyo waxay yidhahdeen xasan aadan axmed khadar aadan axmed iyo waxay yidhahdeen sayid cumar aadan axmed iyo xaaskiisa iyo sayid cali aadan axmed iyo sharmaarke maxamuud xalane iyo salmo maxamuud xalane iyo cusmaan oday iyo hibo oday iyo qiyaaso macalin axmed iyo cabdiqaadir macalin axmed iyo cusmaan macalin axmed iyo maxamed macalin axmed iyo kaafi yuusuf aadan waa wariyahana v o a ee ohio iyo maxamed aadan cumar iyo faadumo daahir axmed iyo waxay yidhahdeen dulmar cabdiraxmaan macalin axmed iyo cabdiraxmaan macalin axmed iyo weli daahir axmed iyo faadumo xasan cabdulle waxaana ay jecel yihiin inay taaneed kale iyo laabo u diraan cabdirasaaq maxamuud cabdisalaan iyo ubax aadan axmed oo isku mehersada bay yidhaahdeen ohio colombus waxaana ay leeyihiin meerkiina inuu guur raaxo badan idin horseedo oo aad bashbashii barwaaqo kala kulantaan mustaqbalka ayaan eebada kaga baryaynaa aamiin aamiin mar kale iyo heesaha dhegeystayaasha aanu hayno galabta sabtiyo ibraahino midaad soo qaban lahayd soo dhinacayga adiga noo soo qaba caasho waa tahay maxaa iga dhibaysa haddaan bal hal hees kale aan dhab soo siiyo waa tahay waxaan soo qabanayaa dhabta miyaan ku saaraa bal ka waran dhibtaan kula nacayaa dhibkaan kula nacaya waa tahay iskoolkoolintaas ibraahinow malaha waa beerjaleeci waayadii hore hadda warku waa cad yahay waa fanaankii siciid miro xaydar yaa ku laman ibraahim iyo kiisa xaajaale
adiigiyo kalgacaalkii xididada jira lagama dhowre adiigiyo kalgacaalkii
dhaqankiyo kala kuwacantaa gadi mooga tahay ashaqan wax dheere baroob lamuudi yaanteedinuu yahay dararara gadi mooga tahay ashaqan wax dheere baroob lamuudi yaanteedinuu yahay lagama gaari horta iskaya inaanu dhumiya lagama gaari horta iskaya
iminka dhudhumiyo miyaasa dhawaada
awalba igama dheerayn
adabka miyaa miyaa kusaara
ibtan kula nacaya ibtan kula nacaya
iminka dhudhumiyo miyaasa dhawaada
awalba igama dheerayn
adabka miyaa miyaa kusaara
ibtan kula nacaya ibtan kula nacaya
intaas ayaan kaga gudbaynaa dhabta miyaa ku saaraa codadkii kasi xaaji aadan iyo siciid miray xaydar warqadaha haddaan mar kale dib ugu laabanno warqadan waxay ka timid assalaamu calaykum baa lagu soo bilaabay waan idin salaamay daadihiyaasha barnaamijka salaamaha caashi ibraahim aadan iyo ibraahim xasan dandure baa layidhi waan idinka guddoona mid lamidana naga guddooma iyo dhammaan bay yidhahdeen shaqaalaha v o e da innagaa ka wakiila madaxa v o e baa layidhi cabdiraxmaan yabarow bacda salaam baa layidhi tahniyada dhalasho waxaa diraya abi cali siyaad faadumo cali siyaad iyo caruurteeda baa layidhi xadiyo cali siyaad iyo caruurteeda casho cali siyaad iyo caruurteeda nuuro cali siyaad iyo caruurteeda hindi cali siyaad iyo cabdulqaadir cali siyaad iyo caruurtiisa maxamed cali siyaad iyo caruurtiisa iyo dhammaan asxaab kale fara badan iyagoo kala jooga baa layidhi soomaaliya ethoobiya iyo sweden waxay tahni dhalasho u dirayaan duniye cali siyaad iyo odaygeeda cabdi cali oo ku magac dheer cali waa cali bere aan u qaatay waa cali berey oo ay gabadhi ugu dhalatay degmada bacadweyn ee gobolka mudug ducadu waa xaggiina baa la yidhi weliba baa la yidhi caashucuud waa tahay gabadhaasi ku dhalatay degmada bacadweyn ee gobolka mudug waxaan ugu duceynaynaa inay noqoto tii soo barbaartay ee soo weynaata ee soo korta ee dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax noqotay aamin mubqaadkaaga wanaacsan xanankaaga oo wacan mubqaadkaaga wanaagsan xanankaaga oo wacan ayaa i harabsanaye ilahdaladigaan ku nawce ayaa i halabsanaye ilahdaladidan ku hawayce
sida ilaa cindhihii kugu habto oobaan kumodiyo hirdogle sida ilaa cindhihii kugu habto oobaan kumodiyo hirdogle yoogaansan aniga ku hanuunsan yoogaansan aniga ku hanuunsan yoogaansan aniga ku hanuunsan yoogaansan aniga ku hanuunsan
aan heshino aan wadahayno aan heshino aan wadahayno ihilo waan ku helanahe ihilo waan ku helanahe
aan anisello anisanano anisello anisanano ilo waan ku helanahay ilo waan ku helanahay
sida hogalda adhiso loo qabo haraad weyn sida hogalda adhiso loo qabo haraad weyn ayaan ku handanaya ilaa hadalla digaan ku hooye ayaan ku handanaya ila hadalla digaan ku hooye
edaydii adiga u hariso halbawlihii wadnahaadi haysa edaydii adiga u haliso halbawlihii wadnahaadi haysa yoogaansan aniga ku hanuunsan yoogaansan aniga ku hanuunsan yoogaansan aniga ku hanuunsan yoogaansan aniga ku hanuunsan
aan hesheyno aan wada hayno aan hesheyno aan wada hayno ihila waan ku helanahe ihila waan ku bedelanahe
Anisello, anisanano, anisello, anisanano. Ilo aan ku helanahay, ilo aan ku helanahay.
ama waan halcaanaya kuwa beefanayaaye ama waan halcaanaya kuwa beefanayaaye hilbahay damqanaaye ila hadalla digaan ku hawaye hilbahay damqanaaye ila hadalla digaan ku hawaye
hawlihii kalgacalkayna haysto agran maayo wixii aan hadiye hawlihii kalgacalkayna haysto agran maayo wixii aan hadiye yoogaansan aniga ku hanuunsan yoogaansan aniga ku hanuunsan
waa tahay anis hallo aan heshiino codadkii labada fanaan xaliimo khaliif magool iyo axmed moogel liibaan intaas haddaanu ku dhaafno ibraahinow waraaqihii waad ujeedaa miiska way ka dhammaadeen intii dhegaystayaasha soo direen ilaa iyo daqiiqadihii ugu dambeeyaanu daawacaynay marka mar haddii waraaqihii dhammaadeen weliba dhegaystayaasha ay degaha noo raaricnayaan hal hees waad is leedahay dhegaystayaasha weliba dhalinta yar yar xujooy heesta alkudhigeedu yahay ayaan dhegeystayaasheenna u soo qabannay iyada ayaana kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaanu ku luqaynaysay yurub genyo intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waa ibraahim xasan daanduray iyo caashe ibraahim caashicuud oo idinle intaan mar kale barnaamijkan iyo kuwo kaleba aan ku kulmi doonno haddii alla idmo ilaa iyo nabad geli
habayntii haleesha inti xumahaa ku fogan maxaanuga jaray xidhiidhika xantadayntii haleesha inti xumahaa ku fogan maxaanuga jaray xidhiidhika adkada anoo anigu u xiisay inta dumarnimo xishaday xogtada maxaan waraystay adkada anoo anigu u xiisay inta dumarnimo xishaday xogtada maxaan waraystay adood harka kalay jacaylka adigu ka xuntahay iswaaga inuu xilimaada dhexdeena mar kale mar kale aashaqu xuruubu xujada timid baan ku diibay adood harka kala jacaylka adigu ka xuntahay iswaaga inuu xilimaada dhexdeena mar kale mar kale aashaqu xuruubu xujada timid baan ku diibay jacaylka haddaan xurmeeyo xanaansho haddaan xaqsiyo weliba xeebtiisu dhowro jacaylka haddaan xurmeeyo xanaansho haddaan xaqsiyo weliba xeebtiisu dhowro midkaan qalbigii qalbigii ku xidhay xiskayga midkaan ku suray midkaan kushayen jecladay midkaan qalbigii qalbigii ku xidhay xiskayga midkaan ku suray midkaan kushayen jecladay عاشقة حقيسة حسيو وسمين تالو عمر بيتوك دورو ميو حلو هلي تحيسان iskiisaytu siyaartamiyo iyo caashaqa xaggiisa xusiyo u samayntaano haddaad harka kala jacaylka adigu ka xuntahay iswaaga inuu xilimaada dhexdeena mar kale mar kale aashaqu xuruubo xujada timid baan ku diibay